ana wareyntu waa mahadsantahay walaalkiis filimkan wuxuu ku saabsan yahay afar dhalinyaro soomaaliyeed oo afduubayo diyaarad ay leeyihiin wariyaal maraykan ah eena u afduubanayaan uulajeedo gooni ah okay waan gartay marka xaggee baa horta lagu duubay filimka filimka waxaa lagu duubay magaalada los angeles l a xaggee baa lagu soo bandhigayaa filimkan wuxuu ka socdaa filimkan magaalada minneapolis mall of america wuxuu ka socdaa columbus ohio wuxuu ka socdaa dallas texas michigan detroit los angeles san diego iyo stadyada badan oo ka socdaa oo aad iyo aad u badan hadda magaalada sheegi karin yaa dadka metelaya ka sokow dhalinyaradiina soomaalida ah cid kale mid kula jirta filimka aniga iyo wiil soomaali ah la yiraha abshir aan ku jirno soomaali ahaan waxaa ku jiro oo iyagana soomaali matelayaan wiil british ah oo la yiraaho david oyowelo oo british madow ah oo dhowr iyo konton filmaan sameeyey oo hadda hollywoodka aad iyo aad caan uga dad ajnabi oo cadaan o ama maraykan mid kula jiraan iyagu ha ha dhowr iyo waa ka buuxaan cadaana u badan meesha dhalinyarada kulli cadaan ay u badan yihiin na african ani iyo wiilkaas aan ka ahayn iyo bilodyada oo ayagana diyaarada wadaan oo african ah haddaad si yar oo sawir yar oo kooban bal dadka aad igu soo yar celisid sheekadani sida ay ku bilaabanayso haddaad u yar kor martid si u fahmaan dadkii aan filimkaa daawan ee sugaya inay markaa shaleemooyinkaa ka soo baxaan ay daawadaan horta filimkan ujeedada ugu muhiimsan muhiimada loo sameeyey ayaa waxay tahay fikrado ama arrimo badan ee mediaha aad iyo aad mediaha western mediaha aad u ignore gareen ay ka hadleen especially dhalinyarada soomaaliyeed sida ada ilmaha yariiska loo isticmaalo oo la dhahayo lacag badan baa nila siinaa kaalihi hooshaan qabta baa burcad badeed kusoo biira ama ahan hadday isqarxi lahayaan ama hadday waxun sameyn lahayaan wax walba waxay sameyn lahayaanba oo maskaxda looga hadla ayuu ka hadlaa filimka ujeedadiisa muhiimada muhiimada intaas waaye laakiin wuxuu ku saabsan yahay diyaaraddaas la afduubanayo intaad filimka waday matalaadiisa waxyaabihii kugu adkaa ama ay aragnimadaad u yeelatay xilligan maxaa ka mid ah
wallahi saaxiib horta filimkii ugu horreeyay maahan aan sameeyo dhowr filmaanaan soo sameeyey laakiin waxaa aad iyo aad nooga adkeedaan umaleynaa diyaaradan oo la afduubanayo islamarkaa iyadoo kacsan oo haddana aad celinaysid aa matalaysid markan oo wax riil ah taasaa igu qeylo badneed oo xadeerta xataa codkaan oo codka xataa iga lumay marayka waan gartay oo dee nin diyaarad la yidhi afduub weey oo dee hawo ku dhex jira diyaaraddana in in beel la xidho iyo baynu naqaano iyadoo la fadhiyayno baa dadku baqi jireen aad iyo aad arrintaas aaday nooga adkay dhammaan dad badan ha iminka dareenkaaga waa sidee bal filimku mar hadduu soo baxay wallahi waxaa horta farxad aad iyo aad igu weyn ah sida dadwen dadweynaha reer minnesota noo soo dhaweeyaan aad iyo aad maaragtay casuumaada noogu dhigaan noo soo dhaweeyaan si fiican noogu hagar baxeen iminka marka soo hor fadhiisatay shaleemada adigo aad daawatid baa filimkii oo dhamaystiran oo maistiraad qof kaleba weeye adigi maad ahayn aad iyo aad aad iyo aad filimka markaa fiirsaday waxaa ekaa nin xabad weyn oo markan oo murqu waaweyn qabid ah
adigii baan ahayn
iskumami aniga xataa aada iskula yaab waxaa isleeyahay maxaa differencega ii dhexeeya hadda iyo markaas marka waa waa aad iyo aad waa waxayan inaba caadi ahayn